بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونسبحه ونقدسه ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal insha allahu tacaala waxaan soo wadnay siiradii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaan kasoo sheekeynay gaaladii qureysheed oo isticmaashay asaaliibtii iyo qaababkii iyo teknikadii ay uga hortegi lahaayeen dacwadan cusub ee kusoo biirtay saaxadda way isku dayeen asaaliib badan baan kus kasoo sheekeynay sidii ay isugu dayeen in ay u caburiyaan diinta oo ay u afxidhaan oo dacaayad iyo hadalla kutirguteena ay ka sameeyaan dacwadda muslimiinta iyo qur-aanka kariimka ahba iyo nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalam shakhsiyadiisaba qoraysh asaaliibtii markii ay samaysay waxay ogaadeen inaanay dhaleecan keliya aanay diintan istaajinaynin oo diintii ay sii fidayso subxaana allah marka way shireen oo kulan bay qaateen waxay abuureen lajno ama golo ayay abuureen ka kooban shan iyo labaatan xubnood oo uu hogaaminayo gaalkii weynaa ee abulahab abaalahab ayaa hogaaminayay kooxda tan waxayna ku go-aansadeen go-aamadii kasoo baxay golahaas wuxuu leeyahay in waa in la dhibaa oo gacan iyo afba lagu dhibaa rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam iyo asxaabtiisa dadka soo geliya diintanna waa in iyagana tacdiib lagu sameeya waa in la cadaabaa markan gacanka hadal ayay gaadhay arrintii arrintii marka hore dhaleecayn bay ahayd iyo sukhriyadiiy wixii lamidka lakiin imka waa gacanka hadal gacan ayaa loola tegaya rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam iyo asxaabtiisii iyo dhammaan ciddii isku dayda inay soo gasho diinta dan golihii shirkiga waxaa kasoo baxay go-aamada arrintanna dee dadka muslimiinta mustadcafiinta ah ee ku ee tamarta yar leh way u sahlanayd oo si sahlan bay u dilayeen oo cid si sahlan bay dhibaato badan u gaadhsiinayeen lakiin rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam maadaama uu ahaa nin muxtaram ah oo dee sharaf ku leh mujtamacii markaa meesha joogay kumaysan dhiiranayn inay ugu yaraan in ay dhibaatada ay u geysanayaan dadka mustadcafiinta ah oo kale inay u geystaan laakiin isagana way isku dayeen iyadoo weliba la ogyahay inuu nebigu sala allahu caleyhi wasalam uu ka haystay manca iyo taageero uu ka haystay sayidkii qureysheed ee abaa-taalib oo adeerkii ahaa haddana way dhibeen rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam ciddii dhibtayna waxaa ugu horreeyey uguna badnaa adeerkii abulahab ninkaas gaalka ah ee abaalahab ayaa ugu badnaa subxaana allah abulahab markii diinta islaamka ka hor intaan bicadii nebiga lasoo dirin rasuulka ilaahay laba gabdhood oo uu dhalay waa ruqaya iyo umukalfuum ee wuxuu u guuriyey laba wiil oo uu dhalay oo la odhan jiray cutba iyo cutayba labadan wiil waxaa dhalay abu abulahab baa dhalay marka wuxuu u guuriyey ruqaya iyo umukalfuum markii diinta islaamku ay timi ayuu wuxuu u tegay labadiisii wiil wuxuu yidhi moxamed diinteenii wuu ka baxay waa inaad u furtaan labada gabdhood ee rasuulka sala allahu caleyhi wasalam marka si aada u xun oo shiddo ay ku jirto ayay u fureen labadii gabdhood waa ruqye iyo umukalfuumbe bal arrimo aan insha allahu tacaala ka sheekeyn doono ayaa dhacday oo cutba iyo cutayba waxay ku sameeyeen rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam iyo sida ay ayaan darada leh ee ay xididkiisii ay u galeen subxaana allah markii uu cabdilaahi uu dhintay wiilkii yaraa ee uu wiilkii labaad ee rasuulka sala allahu alay slm wiilkiisi koowaad wuxuu ahaa qaasim isagana kunyadiisa iyo magaciisa lagu naanaysaayo abal qaasim baa la idhahdaa rasuulka ilaahi sala allahu alay slm lakiin wiilkiisii labaad ee cabdilaahi oo isaguna ku saqiiray isagoo yar saqiiray oo dhintay ayaa markuu dhintay ee uu geeriyooday cunugaa yar oo uu saqiiray ayuu abulahab bushaaraystay waa soo orday wuxuu u yimi saxaabadiisii kale gaaladiisii kale dee gaalnimadii la wadaagisay isagoo ugu bushaarinaya inuu maxamed maanta uu noqday goblon oo wiil dambe oo u hadhay aanu jirin subxaana allah balofirs qofkii qof ugu dhowaa waa isaga waa abulahab waa adeerkii haddana diintu halkay kala geysay iyo sida uu diinta islaamka subxaana allah uu colka iyo cadowga ula ahaa sidaan hore uga soo sheegnayna abu jahal abu abulahab dee nebiga uu daba wareegi jiro marka uu kacaba gole markuu istaagay uu dacwadda ka daba akhriyaba ama dadka kale dadka soo xaajiya magaalada ma ka yimaada markuu israado rasuulku sala allahu caleyhi wasalam aad wuxuu sheegtid marka uu dacwadiisa dhammaysto ayuu isagu ka dabakici jiro uu odhan jiray aniga ayaa wiilkan adeer u ah aniga ayaa aqaana ninkan ama wuu xanuunsanaya uu waalan yahay waa gabayaa ha dhegaysanina subxaana allah dembiga intaa la eeg ee uu diinta ku isdul istaagayana waa ninkii qaban jira gabadhii uu qabay oo ummu jamiil lo odhan jiray waa ummu jamiil waxaana weeye gabadhan waxay walaala yihiin abu sufyaan waxaa la ummu jamiil bintu xarb ibnu umaya abu sufyaan ibnu xarbi buu walaala yihiin ee gabadhana gabadh aada u dhib badan bay ahayd aada iyo aada u dhib badan oo ninkeeda oo ayay isku mid ahaayeen subxaana allah kamanaysan dhib yareen waxa sayigeedu uu sameeyey dhibta uu ku sameeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxay soo qaadi jirta qodxaan iyo xaabo ayay soo qaadi jirto markaasay dhigi jirta wada waddada iyo dariiqa uu maro rasuulku sala allahu calay wasalam gurigiisa hortiisa ayay dhigi jirtay waddadiisa ayay habeen mugdi ah ku daadin jirtay qodxaan ugu yaraan si uu nebigu ama ugu turunturoodo ama qodax u gasho subxaana allah walciyaadu billah bal cadaawadda u fiirsintaa le gabadh welibana waxay ahayd hadal xun oo kulul oo aada iyo aada fitnada fitnadana ka shaqaysa oo fitnada aabaheed ah walidaalik ba qur-aanku markuu ka waramayo wuxuu ku tilmaamay xamaalat alxatab markuu ilaahay kasoo dejiyey abulahab suuradda tabat yada abilahabin watabba suuradda markuu ilaahay kusoo dejiyey abulahab iyo xaaskiis xaaskiisna wuxuu ku tilmaamay in iyaduna gabadh fitno badan ay tahay oo xamaalat alxatabi waa taasun xaaba iyo iyo qodxaan un guran jirtay oo sida rasuulka loo dhibo un ay ka shaqayn jirtay walciyaadu billah gabadh un aan ku sheegi karno gabadh gaaleed gaalad madaxdeedii inay ahayd markii ay maqashayna suuraddani ay kusoo degtay ayada iyoiyo sawjkeediiba ayay soo raadisay rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam iyagoo iyadoo wadata dhagax weyn rasuulkii isagoo fadhiya kacbada oo uu la fadhiyo abubakar radia allahu canhu ayaa dhagixii lasoo istaagtay markaase waxay tidhi mee moxamed mee moxamed suu aniga iguma soo dejinin qur-aan markaasuu abubakar ku yidhi oo maxaad ku fali lahayd markaasuu tihi haddaan uu ii jeedi lahaa an arki lahaa dhagaxaasaan ku dhufan lahaa subxaana allah wayna iska tagtay abubakar baa yaabay gabadha maanay arkaynin moxamed nebi moxamed sala allah alay slam abubakar buu ayuu ag fadhiya haddana iyada waa laga indhasaabay rasuulkii ilaahay buu weydiiyey wuxuu kuhi yaa rasuul allah gabadhu miyaana kuu jeedin oon ku arkaynin wuxuu ku yidhi ilaahay baa indha tiray oo aniga wayga indha tirta waa laga indha tiray oo maysani arkayn subxaana allah gabadhaasna gabadhaasaa uu dhir dhibta badan leh ayay ahayd abulahabna iyada gabadhan uu qabo dee nebiga jaarkiisay bay ahaayeen oo gurigii kuba xigay ku dhegsanaa ayay ahaayeen bal waxaad qiyaastaa abulahab oo jaar kula ah subxaana allah wuxuu samaynaya halkaas ama dhagxaan ha kasoo tuuro ama uskag ama ama xoolaha la qalo uuskooda iyo mandheertooda ayuu kusoo tuuri jiray rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam oo gurigiisii yuu ku dhiibi jiray dadkii jiiraanka ahaa nebiga dhibi jiray waxaa ka mid ahaa abulahab oo adeerkii ahaa oo dee guriga ku xigayba ahaa waxaa ka mid aha xakam ibn ibnu caas ibnu umaya cuqba ibnu maciid baa ka mid ahaa ninkaa shaqiga ah ninkaa xun ee cuqba ibnu maciid baa ka mid ahaa cadiy ibnu xamra athaqafi baa ka mid ahaa ibnu ibnu asta baa ka mid ahaa raggaasoo dhani waxaa ka mid aha dadkii nebiga jaarka la ahay haddana jiiraannimada ku dhibi jiray oo kamays nebigu kamuusan nabadgeli jirin oo marka uu tukanayo ayaa ama neef dhintay uuskii mandheertii ay kusoo tuuri jireen ama dhagxaan ayay kusoo tuuri jireen rasuulku markuu tukanayay ilaa markii dambe rasuulku uu gidaar uu samaystayoo si uu gidaar ka astura bal dhagxaantan iyo waxayna ay soo tuurayaan marka rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam intuu soo baxo ayuu istaagi jiray albaabka gurigiisa intuu cuud soo qaato intuu ulyar uu soo qaato ayuu odhan jiray reer bani cabdimanaafow aawe jaarnimadii aawe jaarnimadii bal jaarnimadiisa u gasheen bal u fiirsada maalin maalmaha ka mid a dhibtii rasuulka loo geystay sala allahu caleyhi wasalam waxaa ka mid ahaa maalin isagoo uu rasuulku uu fadhiyo beytka baytulxaramka isagoo ku tukanaya ayaa abaajahal oo isna dee gaal weyn ahaa ayaa fadhiya goobtaas meeshuu nebigu ku tukanaya sala allahu caleyhi wasalam marka qoomkiisii iyo saxaabadiisii isaga la fadhiida gaalada ahayd ayuu wuxuu ku yidhi yaa soo qaadaya mandheer xoolo qof dhintay oo reer hebel inta tagtaan salaa jazuur ka soo qaaday oo deetana nebiga maxamed sala allahu alay wasalam markuu sujuudo saaraya subxaana allah deetana ninkii ugu xumaa qoomka ee coqba ibnu maciid ayaa kacay waa soo qaaday deetana nebigii ilaahay buu dhabarka ka saaray markuu sujuuday subxaana allah markaasay qosqosleen oo dhoolla caddeeyeen iyagoo faraxsan oo ku qoslaya arrinta nebi maxamed u sugnaatay sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay sala allahu alay wasalam saxaabadiisii markaa joogtay cid ku dhiiratay oo ka qaada waa la waayey waayo waa la wada cabsanayay ilaa markii dambe gabadhii uu dhalay rasuulku sala allahu alay wasalam ee faatima bintu rasuulillaah ayaa timi oo ka qaaday rasuulki ilaahay sala allahu calayhi wasalam markuu rasuulki ilaahay uu dhammaystay salaadii ayuu habaaray markaasuu wuxuu yihi allaahuma calayka biquraysh allaahuma calayka biquraysh allahuma calayka biquraysh saddex jeer ayuu ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ilaahay ka magan galay reer quraysheed markaasi arrintii ku adkaatay waayo gaaladu iyagoo degan magaalada maka waxay u arkayeen beledkani inuu yahay beledkii nebi ibraahim uu aasaasay oo uu ilaahay ku aqbalo ducada way ogaayeen marka ilaahay nebigu wuxuu habaaray xilligan allahuma calayka biabi jahl abaa jahl baa kow wa calayka bicuqba ibni rabiica وشيبة بن ربيعة ووليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن معيط رجاس قالت مدح كتديم قالت أيو النبي أوتريي أو إلهي وكما كان قالي ابن مسعود حديث كان وريني وحولية والله إلهي وين بان كدارته انتي ومك عابر رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم ما انتي بدر أي يقو فوري ay magaaladii badari dagaalkii bader ay maalintaas aan helay buu yidhi intii uu magacaabay rasuulka ilahi sala allahu alay slm waa abujahl waa umaya ibnu khalaf waa cuqba ibnu maciid waa shayba waa cuqba ibnu rabiica waa raggaas oo dhan iyo welid ibnu cutba waa gaaladii waaweyneyd ee lagu mariyey dagaalkii bader umaya ibnu khalaf oo isna wuxuu ahaa gaal weyn oo kale gaalkanina rasuulka ilaahi sala allahu alay slm markuu arkay wuxuu samayn jiray humaza lumaza humaza lumaza waa maxay ilaahina waa kan soo dejiy waa weylun likulli humazatin lumaza hoog iyo halaag baa u sugnaaday ku kastoo humazo badan ama lumazo badan oo humazadu waa humazadu waxa weeye qofka ninka dadka caaya ama ruuxa dadka caaya ee si ula kac ah u caaya ee ishana jeedjeediya isku celceliya ishana isku qabta ayaa humaza la dhahaa lumazana dadka waa qofka ceebeeya ee si sir ah u ceebeeya dadka ee dadka dhiba ee xanta badan ayaa la dhahaa walaalkii umaya ibnu khalaf walaalkii oo la odhan jiray isna ubaya ibnu khalaf isna kamuu dhib yarayno isna wuxuu ahaa gaalada waaweyn ayuu ka mid ahaa wuxuuna saaxiib lahaa cuqba ibnu maciid waa ninkaan kasoo sheekeynaynay ee mandheerta saaray rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam ashqaa qowm kii dadkaba ugu hooga badnaa ee ugu dhibta badnaa cuqba ibnu maciid ayay saaxiib ahayn marka cuqba maalin buu nebiga u yimi sala allahu caleyhi wasalam waa marti soore cuntadii markuu cunay buu nebigu ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu usoo bandhigay diintii islaamka waana islaamay cuqba ibnu maciid wuu islaamay subxaana allah markuu islaamay ayuu saaxiibkiisan kale u tegay ubaya ibnu khalaf oo gaal ahaa markaasuu ku yidhi sideebay u dhacday in aad islaamtid adiga oo cuqba ibnu maciid ah sideebay u dhacday inaad u raacdid nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam marka wuxuu ka dalbaday ubaya ibnu khalaf baa wuxuu ku yidhi si aad diintiisa uga tegtid u tag oo nebiga wejigiisa candhuuf kusoo tuf subxaana allah waanuu sameeyey runtii markaasuu ilaahay wuxuu soo dejiyey aayaddii qur-aanka ahayd yowma yacudu adaalimu calaa yadayh maalinta uu qofka daalim daalimku waxa weye cuqba ibnu maciid waa ninka weeye maalintaas ayuu gacmihiisa qaniini doonaa wayaquulu yaa laytanii ittakhadtu maca arasuuli sabiila yaa laytanii lam attakhid fulaana khaliila laqad adallanii can idikri bacda id jaa-anii alla shallaytadayda iyo hoogayge bal maxaan rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam aanu raaci waayey maxaan khaliil uga yeelan waayey alla hoogaygiiyo shallaytadayde maxaan ubaya ibnu khalaf oo isna nin hoogay ah aan saaxiib uga yeeshay intuu diintii islaamka soo galay ayuu ka ridoobay walidaalik baa ilaahayna aayaadkan uu kusoo dejiyay maalinta qiyaame inuu yahay dadka sida tan u calaacali doona inuu ka mid yahay cuqba ibnu maciid ubaya ibnu khalaf laftigiisuna isna inta uu soo qaato lafa baariyoobay ama waxaan odhan karnaa qof dhintay lafihiisii oo baaba-ay intuu soo qaado ayuu nebiga ku afuufi jiray oo uu dhihi jiray sideebaa loo abuuri karaa intuu soo afuufo qof dhintay lafihiisii intuu qaado ku afuufiyey markaasuu lahaa sideebay u dhacaysaa in la abuuro lafa noocaasa oo dib loo soo saaro allah wuxuu ku leeyahy subxaana watacaala qul huwa aladii ansha'aha awala mara waxaa abuuraya kii markii horeba abuuray markii hore cadam baabuu ka abuuray cadam mabay jirinba lafba may jirin markaasuu abuuray iminkana isagii unbaa abuuraya subxaana allah waxaa ka mid ah dadka dhibta badan uu geystay rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam akhnas ibnu shariif athaqafi ninkii la odhan jiray ninkan dhib badan buu rasuulka u geystay walidalik baa ilahay wuxuu kusoo dejiyey aayaadka ka waramaysa walaa tutic kula xallaafin mahiin hamaazin mashaain binamiim manaacin lilkhayri muctadin atiim cutullin bacda dalika zaniim ninka aayaadkaasi ee ka waramaysa ee dhibta badnaa ayuu isaguna ahaa abu jahal runtii isagu isna dhib badan buu ugeystay rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam oo intuu u yimaado rasuulka ayuu qur-aanka markuu ku dul akriyo qur-aanka ka dhagaysto muusan rumayn jirin manuusan adeeci jirin waa iska noqon jiray isagoo oo caytamaya oo diinta islaamka hortaagan oo dadka diinta islaamka soo geliyana aada u dhibay arrintaana waa ku faanayay oo wuxuu arkayay in uu camal wanaagsan u qabtay walidalik bu ilahay wuxuu leeyahay falaa sadaqa walaa sallam mana sadaqana ma bixiyo mana tukado waa gaal weyn dhib badan ayuuna u geystay nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuuna ka mancin jiray oo u diidi jiray rasuulka inuu ku tukado xaramka maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday inuu rasuulka oo ku tukanaya xaramka uu ku yidhi miya aanan kuu diidin inaad halkankan ku tukatid deetana nebiga ayaa ku adkeeyay hadalkiiyo wuxuu ku yidhi hadalkiibu nebigu sala allah alay slam ka adkeeyey markaasuu wuxuu yidhi abujahal moxamedow aniga ayaa waadigankan yacni magaaladan aan deganahay aniga ayaa kaaga dad badan kaa taageero badan walidalik buu ilaahayna wuxuu kusoo dejiyey maalinta qiyaame falyadcu naadiah bal haddee naadigiisii uu lahaa waan kaa naadi badanahay waan kaa dad badanay falyadcu naadiya bal ha u yeedha naadigiisii subxaana allah in ay cadaabka maalinta qiyaame ay ka celiso waxaa kaloo ka mid ahaa dhibtii rasuulka loo geystay sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mid ah in rasuulka ilaahi tukanaya sala allahu alayh wasalam ay wuxuu damcay abujahal in uu qoorta kaga istaago rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam raqabada halka qoorta markuu sujuudo inuu halkaa kaga istaago oo uu lugtiisa saaro lugtiisa inuu halkaas saaro ayuu damcay rasuulka ilahina waa tukanayay marka uu soo dhaqaaqay abujahal ayaa waxaa ayuu dib u noqday deetana qoomkiibaa kusoo noqday markaasay ku dhahan yaa abalxakam abalxakam waa magacii ay dadkii gaaleed u yeeh ugu yeedhi jireen laakiin muslimiintu waxay ugu yeedhaan abujahal sababta ah waa aabbaha jahliga ama mugdiga iyo myo qoondarrada aabahood weeye waa abaajahale markaasay ku dhahda maxaa kugu dhacay wuxuu yidhi markii had markaan sidaa ugu dhowaaday rasuulka ilaahay ayaa waxaan arkay buuhi god weyn ayaan arkay iyo ajnaxa baalal ayaan arkay buu yidhi rasuulka ilaahayna wuxuu yidhi hadduu soo dhowaan lahaa hal tallaabo soo qaadi lahaa lakhtadafathu almalaa'ikatu cudwan cudwan malaa'igta ayaa ula haadi lahayd xubin xubin oo xubin keliya oo hadhi lahayd maysan jirin subxaana allah rasuulka ilaahi sala allahu alay slam dhibtaasoo dhan ayuu la kulmi jiray isagoo weliba ahaa nin muxtarama oo dee sayid sayid ahaa oo kasoo jeeda dee dadkii magaalada maka awoogii abuali cabdilmutalib adeerkiina waa abutaalib yaho mancana u ka haysta ayaa haddana dhibta noocaasa loo geysan jiray bal markaa waxaad qiyaastaa dadkii kale dacafada ahaa ee muslimiinta ahaa ee aan iyagu ama qabiil kaloo markaa xoogeysnin aan kasoo jeedin dhibtii gaadhaysay abujahal haddii uu maqlo qof muslimay oo dadka sharaftale ka mid ahaa waayo dabaqaya bay xilligaa jirtay islaamku markuu yimid dabaqadaasoo dhan waa rafacay wax ka jira ma jiraan dadka muslimiintu way siman yihiin marka dabaqadaa jirtay waxaa ka mid ahaa inay dadku dabaqad hoose oo addooma ah ay jireen iyo dabaqad sare oo dadka ashraafta ah hadduu qof ashraafta ka mid ahay uu muslimo waa u ballan qaadi jiro wuxuu odhan jiray khasaare waad khasaaraysaa xoolahaaga magaca aad ku leedahay daciif baad noqonaysa subxana allah waxaasuu akhriyi jiray dadka daciifadaana hadduu arko qof daciifana waa tumi jiro oo waa garaaci jiray oo dhib badan ayuu kala kulmi jiray halkaa qofkaasi saxaabadii rasuulkaee dhibta la kulantay haddii aan mid mid kasoo qaadano dhib badan baa jirtay xilligaa waxaa kamid ahaa cuthmaan ibnu cafaan oo adeerkii intuu xasiir yar meel yaro xasiira intuu geliyo ayuu halkaa ku xabisi jiray oo halkaa cuntada u didi jiray adeerkii cuthmaan ibnu cafaan waxaa kamid ahaa saxaabadii dhibta badan lasoo gaadhsiiyey muscab ibnu cumayr oo ahaa safiirkii koowaad ee diinta islaamka waa saxaabigii diinta islaamkaba ku fidiyey magaalada madiina waa hooyadii oo ahayd gabadh hanti leh ayaa waxay ahayd gabadh hanti leh isaguna intaanu soo islimin wuxuu ahaa wiilasha magaalada maka dadka ugu quruxda badan leh uguna barwaaqaysan markii uu islaamay ayay hooyadii gaajaysiisay oo baahi ayay ku ayay ku qasabtay oo xoolo iyo waxba weysiin weyday gurigiina way ka saartay way dayrisay waxaa kamid ahaa saxaabadii dhibta badan loo geystay bilaal ilxabashi bilaal wuxuu ahaa saxaabadii waaweynada rasuulka sal allahu alay slm waa muadinu rasuulillah marka saxaabiganna wuxuu addoon u ahaa umaya ibnu khalaf ayuu la joogay umaya markaa dhib badan buu geystay cunaha ayuu xadhig kaga xidhi jiray ilaa uu xadhigaasi qoortiisa ku sawirmi jiray caruurta yaryar buu hogaanka ugu dhiibi jiray xadhigga oo magaalada maka buuraheeda ayuu saa ugu soo wareejin jireen subxaan allah dhib badan ayuu bilaal uu kala kulmeeyey umaya intuu soo kaxeeyo bilaal ayuu si cunfi iyo shidda ay ka muuqato ayuu u tumi jiray oo ul ula dhici jiray wuxuu fadhiisin jiray xilliga duhurka ah qoraxdu marka ay kulushahay ayuu fadhiisin jiray magaalada maka tamuuxda iyo bacaadka kulul intuu fadhiisiiyo ayuu cuntana aanu siin jirin mararka qaarkeedna inta uu meeshaas kulul uu dhabarka u dhigo ayuu halkaas dhagax weyna shafka ka saari jiray halkaa xabadka uu ka saari jiray markaasuu wuxuu dul istaagi jiray oo odhan jiray umaya ibnu khalaf iyo gaaladii kaleba bilaalow haddii aanad aanad ka bixin diinta moxamed oo aanad ka gaaloobin moxamed dhibtaasaa ku ku ku ahaanaysa haddaad doonaysa inaad dhibta kaa joojinana waa inaad rumaysaa laata iyo cuza waa sanamyadoodii isna wuxuu odhan jiray axadun axad axadun axad ilaahay waa keli oo waa keli arrintaasna way cadho gelin jirtay umaya ibnu khalaf iyo gaaladoo aad bay usii tumi jireenoo waa usii ciqaabi jireen ilaa markii dambe uu abubakar asidiiq uu gatay oo uu ku gatay waxaa la dhahaa wiil kale oo madow ayuu ku gatay waxaa kaloo lasoo wariyaa inuu bixiyay toddoba wiqiyadood oo dahab ah ama shan fida ah oo dirham ah in uu ku iibsaday arrintaana waa lasoo sheega waa lasoo arooriya waxaa kamid ah saxaabadii markaa iyagana dhibta badan loo soo geystay ali yaasir saxaabiga yaasir iyo wiilkiisii camaar iyo xaaskiisii sumaya saddexdan saxaabina iyaguna waxay addoommo u ahaayeen la joogi jireen reer bani maqsuum marka way dhibi jireen oo abujahal baaba uu ka mid ahaa dadkii dili jiray dhibta badan u geysan jiray maalinka siduu u cadaabayay yaasir ayuu yaasir dilay waxaa kaloo kamid ahaa xaaskii xaaskiisii sumaya isna waa dilay oo si xun ayuu u dilayo waran ayuu wuxuu ka geliyey riximka halka ilma galeenka halka ilmuha uurka ay ka galaan ayuu ka geliya waran subxaan allah cadaawad iyo xumaan uu qabo dadka muslimiinta ah halkaasaanay ku shahiiday sumaya waxay ahayd gabadhii ugu horreysay shahiidada ahayd ee dadka muslimiinta ka shahiida aabihii ninkeedii yaasir ahaana radia allahu canhu isna saxaabigaasna waa geeriyooday oo dhibtii markay ku badatay ayuu isna geeriyooday camaarna aada bay u dhibeen ilaa markii ugu dambeysay si ay u dhibayeen oo dhagax weyn oo kulul ayaa isna la saari jiray ilaa markii dambe ay ku dhaheen kaa joojin mayno ilaa aada caydid moxamed markii dambe ayuu nebi maxamed caayey sidii loo dhibaayey loo dhibaayey ayuu nebi maxamed caayey deetana rasuulka ilaahay buu yimi oo wuxuu yihi yaa rasuul allah sidii lai dhibaayey ay waxay ayaan hadal kugu idhi marka ilaahay wuxuu soo dejiyey ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan waxaa laga soo reebayaa gaalnimada ka qofka yacni kelmad gaalnimo ku dhawaaqa laakiin qalbigiisa ay ku jirto iimaankii isagoo ilaahay rumaysan laakiin naftiisii u cabsaday qofkaas waa laga soo reebaya ee qofka lama xisaabinayo inuu gaal yahay oo cudurdaar ayuu haystaa waxaa kamid ah dadkii saxaabadii sida ba-an loo dilay khabaab ibn al arat saxaabigana ka mid ahaa oo isna wuxuu la joogi jiray ummi anmar gabadhan ayuu wuxuu ahaa isna mawla uu ahaa macnaha uu ahaa adoon waa reer bani khusaaca marka way cadaabi jireen oo timihiisa ayay jiidi jireen oo hal dhib badan ayay u geysteen xataa mararka qaarkood waxay dhuxul karaysa ayay saari jireen ilaa calaamado badan uu jidhkiisa uu ku samaysmay oo uu gubtay jidhkiisu dhagaxna intay dusha ka saaraan dhuxushaa kulul iyo dhagax aanu kasoo kici karin yani aanu isrogi karin si ay cadaabta noocaas ah oo aada iyo aada u daran ay u geysteen khabaab ibnu aratna radia allahu canh waxaa ka mid a dadkii aadka loo dhibi jiray ziniira gabadhaas la dhaho ziniira nahdiya iyo iyo iyo iyo iyo gabadh kaloo ay dhashay camaarna waxaa soo furtay waxaan leenahay waxaa xoreeyey abu bakr radia allahu canhu ayaa bixiyey xoolihii lagu xoreynayay radia allahu canhu saxaabiga weyn ziniran gabadhan tanna abu bakar baa ka bixiyey xoolihii oo iyaduna adoomad ba ahaydoo waa soo iibsadoo deetana waa xoreeyey dar ilaahay buu xoreeyey markii la xoreeyeyna way indhabeesh deetana gaaladii qureysheed baa waxay tidhi laati iyo cise sanamyadayadii baa indhabeelisiiyey markay ka tagtay diintayada dabadeedna ilaahay subxaana watacaala wuxuu qadaray inay indhaheedii usoo laabtaan markay gaaladii qureysheed waxaa akhriday waxaa ka mid ahaa gabadh jaariyad ahayd oo uu dhibi jiray cumar ibnu khadaab cumar ibnu khadaab saxaabigaa weyne intaanu soo muslimin wuxuu ka mid ahaa mushrikiintii ama dadkii dhibi jiray ama dhibta weyn u geysan jiray muslimiintii hore marka gabadhanna wuu dhibi jiray oo xilaa uu daalo marka uu daalo un ayuu ka tegi jiray dhibteeda uu iska dayn jiray gabadhana waxaa soo iibsaday abubakar baa soo iibsaday kadibna waa xoreeyey sida uu bilaal iyo caamir camaarba uu xoreeyey waxaa ka mid ahaa dhibaatooyin badan baa jiray markaasoo aada iyo aad mu'lim u ahaa oo sheeko dheer ah laakiin inta haddaan kusoo gaabno dhibaatooyinkii saxaabada loo geysan jiray saxaabadu way kulmi jireen iyadoo haddana dhibtaa lagu hayo oo dadkii gaaleed ay kacdoonka noocaas ah ay sameeyeen haddana way kulmi jireenoo si sir ah ayay ku kulmi jireen oo ijtimaac bay qaadan jireen iyo sharar meelahay ku kulmi jireen waxaa ka mid a daartii la odhan jiray daari arqam ibnu arqam oo saxaabiga arqam uu lahaa oo ku taalay buurta asafaa buurta labadan buurood dhexdeeda la dawaafo sacyiga la sameeyo waa buurta safa iyo marwa buurtaa safa daartaas halkaasay ku taalleen meel aanay gaalada qureysheed aanay ogeyn halkaasay ku kulmi jireen saxaabada iyo rasuulku marka qur-aanka iyo waxyiga yime ayay halkaa ku kala warqaadan jireen markii dhibti aada u fara badatay waa xilliyadaasna waxa weeye sanadkii afaraad ee bictada kadib markii nebiga lasoo saaray sanadkii afaraad meelahaas barhtamaheedii ilaa sanadkii shanaad barhtankiisii oo ay dhibtu sii kordhaysay marba marka ka dambeysa ayaa rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam waxaa lagu soo dejiyey suuratu alkaaf suuradda sideediy tobnaad ee qur-aanka suuratu alkaaf oo ka waramaysa qisooyin badan ay ka mid yihiin qisada asxaabu alkaaf iyo qisadii nebi muuse iyo khadar ay ka mid yihiin qisada dulqarnayn oo mid walba ay sheegayso tibaaxayso ay leedahay nebiga si dadban lagu sheegayo saxaabadiisa in ay hijuroon karaan oo dhulkan lagu dhibayo ee gaalad in ay ka bixi karaan oo meel kale ay u hijiroon karaan waxaa ka mid a matalan qisada asxaabulkaafi oo dhallinyaradii ehelkoodii iyo qowmkoodii ay dhibeen ee ka soo hijrooday ee galay godka ilaahay halkaa uu ku ilaaliyey qisadaasina si dadban waxay u sheegaysaa in ay dadka muslimiintu ay ka bixi karaan oo ka hijuroon karaan dhulkii beledkii gaaleed waxaa kaloo kamid a qisada suuratulkaafi ka warrantay qisadii nebi muuse iyo khadar oo ka warramaysa qisooyin cajiib ah oo ina tusinaysa in arrinta sida aynu moodayno inaanay ahayn ay cagsigeeda noqon karto oo nebi muuse calayhi salaam iyo khadar wuxuu arkay nebi muuse doon la daloolinayo wuxuu arkay wiil yar oo sabab la-aan lagu dilay wuxuu arkay gidaar dad meel dad dhib badan guryahoodii loo dhisaayo subxaan allah deetana nebi muuse wuu la yaabay marka aayaadka qur-aanka markii ay fasireen waxay tusinaysaa dadkii muslimiinta xilligaa joogtay inay arrintu si kaleba isu dhici kar u dhici karto oo gaaladan maanta gamta ku hayse gumaadaysa ee kii madaxa soo taaga badilaysa dhibta badan u geysanaysa in maalin maalmaha ka mid a ayagana la gumaadi doono arrintaasay iyaduna tilmaamaysaa waxaa ka mid a qisada kale ka warramaysa suuratulkaafi qisatu dulqarnayn oo dulqarnayna ninkii boqorka ah muslimka ahaa ee ilaahay uu makansiiyo dhulka oo taasna macnaheedu ay ka dhigan tahay inuu maalin maalmaha ka mid a ilaahay makansiin doono dhulkan gaaleed ee dhulkoodii lagu dhibaayo kadibna ilaahay wuxuu soo dejiyey suuratu zumr oo allah wuxuu leeyahay wa ardullahi waasica arlada ilaahay way bannaan tahay arlada ilaahay way weyn tahay waad u hijuroon kartaan markaa rasuulka ilaahi sala allahu alay slam wuxuu ogaaday ninka la dhaho asxama annajaashi oo boqorkii najaashi ahaa boqorkii xabashida markaa ka tegan jiray dhulka xabashidana waxaa loodhan jiray geeska africa dadka dega oo eedda iminkaba geeska africa dadka dega etoobiyaanka iyo eritrea jabuuti iyo soomaaliya dadka dega ayaa laisku odhan jiray xabashi markaa ninkii boqorkii ka talin jiray waktigaa oo la odhan jiray asxamat annajaashi ayuu nebigu wuxuu ogaaday inuu ninkaas yahay nin caadil ah oo cadaalad leh oo aan dadka dulmiyin ayuu ogaaday rasuulka ilahi sal sl marka wuxuu faray muslimiintii in ay u hijroodaan oo halkaa ay tagaan dhulka xabashida ayagoo ka cabsanaya dhibtaa badan ee gaaladii qureysheed ay u geysanaysay sanadkii shanaad bishii rajab markay ahayd ayaa waxaa baxay mawjadii koowaad ama qoladii ugu horreysay saxaabada ee hijroota ayaa baxay waxaana waxayna ahaayeen oo ka koobnaayeen labayo toban nin iyo afar gabdhood waxaa hogaaminaya qolada tan cuthmaan ibnu cafaan saxaabiga weyn khaliifkii saddexaad ee rasuulka sala allahu alay wslam kana mid ahaa tobankii saxaabi ee uu nebigu ugu bishaariyey iyagoo nool jannada waxaana la socotay gabadhii uu rasuulku uu dhalay sala allahu calayhi wasalam waa ruqaya bintu moxamed sala allahu alay wasalam marka cuthmaan iyo ruqiya waxay yimaadeen dee dhulka geeska africa markaa dee soomaalida iyo dadka dega geeska africa oo dhan faan ayay u tahay iyo waxay ku faanaan in dhashii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ay yimaadeen dee geeska africa oo aan la garanayn runtii meeshay ahayd oo laga yaabo in ay tahayba dee dhulka soomaalidaba dhici kartaba subxaana allah waxa uu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii qoomkaasi ay baxeen cuthmaan ibnu cafaan iyo ruqaya markay baxeen wuxuu tilmaamay in ay yihiin qoladii ugu horreysay ama beytkii ugu horreeyey ee ilaahay dartii u hijrooda marka laga soo bilaabo ibraahim markii uu hijrooday ee uu lahaa innii daahibun ilaa rabbii sayahdiin markuu nebi ibraahim uu ka hijrooday dhulkii ciraaq markuu ka hijrooday dhulka baytulmaqdeska iyo falastiin uu tagayay qoomkii ku xigay ama dadkii muslimiinta dar ilaahay uu hijrooday ee ku xigay waxay ahaayeen cuthmaan ibnu cafaan iyo gabadhii uu rasuulku u dhalay ee ruqaya ibnu bintu moxamed sala allahu alay wasalam way baxeen gruubkani ama dadkan muslimiinta ee saxaabadaasi way baxday waxay ka baxeen dekeda shaciiba la dhaho halkaas ayay doon ka heleen doon laba doomood bay heleen way baxeen marka quraysh way ogaatay in qoomkii ay dad saxaabadii moxamed inay qaab qaar ka mida baxeen kadibna raadkoodiibay raaceen way ka daba tageen laakiin markii ay xeebta yimaadeen waxay la kulmeen iyagiyo dhaqaaqay oo tegayba marka kamabay daba tegeen kuwa laakiin naf sanad isla sanadka ayaa waxaa dhacday arrin kaloo cajiiba subxaana allah sanadkaas waxaa dhacay oo kale rasuulka ilaahi sala allahu alay slam wuxuu tegay dhulka xaramka baytulxaramka ayuu tegay masaajidka barakaysan halkaasoo gaal oo dhan ay joogto markaa rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku akhriyay suurat najm suuraddaas ayuu ku akhriyay dadkii gaalada isugu yimi halkaa markii ay maqleen suuradda tan ayay cajabeen way u qaadan waayeen fasaaxada iyo balaaqada ee qur-aanka uu wato kadibna markuu rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam uu gaadhay aayaadka ugu dambeysa suuratu najm afabi hada alxadiidi afa bihada alxadiidi tacjabuun watadxakuuna walaa tabkuun waantum saamiduun fasjuduu lilahi wacbuduu ayuu markuu aayadda akhriyay fasjuduu lilahi wacbuduu ilaahay u sujuudo oo caabuda ayuu rasuulkii ilaahay sujuuday sala allahu calayhi wasalam kadibna dhammaan gaaladii kufaartii quraysheed oo meesha joogtay qawadii iyo baawarkii uu lahaa qur-aanka kariimka ay hayn kari waayeenoo markuu rasuulku sujuuday bay iyaguna kadaba sujuudeen subxaana allah arrintii markay dhacday arrintani arrin weyn bay ahayd waxay ku faaftay magaalada makoo dhan gaaladii quraysheed waxay u sujuuday moxamed nebi moxamed ilaahiisiibaa loo sujuuday arrintaasaa faaftay xitaa dadkii gaaleeda kale aan markaa aan imanin goobta aan joogin markay yimaadeen way canaanteen kuwii kale waxay dhaheen sideeba u sujuudeen markaa been abuurad bay sameeyeen oo waxay dhaheen maxamed wuxuu ammaanay sanamyadayadu waxoogaa ammaana ku darayo saa aawadeed baanu sujuudnay oo wuxuu ihi tilka alqaraniiq alcula wain waina shafaacatahum la turja intaasay ku darsadeen wuxuu ihi intaasna ayuu yidhi maxamedo deetana sanamyada ayuu wuxuu ku tilmaamay inay awood leeyihiin oo ay sarreeyaan shafaacadoodana la rajayn karo markaa saasaynu sujuudnay waa been abuurad iyo marmarsiiyo ay doonayeen in quwada iyo baawarkii uu qur-aanka kariimka uu lahaa inay kaga hor yimaadaan marka arrintan waxay gaadhay dadkii muslimiinta u hijrooday magaaladii dhulkii xabashida tegay ayay gaadhay markay gaadheen waxay moodeen in kufaartii quraysheed soo muslimtay subxaana allah kufaartii quraysheed inay soo muslimtay marka way soo noqdeen markay yimaadeen ay soo noqdeen ay yimaadeen magaalada maka meel laga hal saac meelaha markay u jireen ay waxay ogaadeen inay arrintu aanay siday moodayeen inaanay ahayn deetana iyagiibaa kala jabo qolo dhulkii xabashida ayay ku noqotay qolo kalena dadkii kufaartii quraysheed bay magangelyo weydiisteen oo magaalada maka ayay sii joogeen laakiin arrintan ah inay dadka muslimiinta u hijroodeen dhulka xabashida waxay cadho badan ku beertay quraysh oo dee boqortooyada xabashidu waxay boqortooyinka ugu waaweynaade waqtigaa jiray marka laga yimaado bershianka iyo boqortooyadii faris iyo boqortooyadii romanska marka laga yimaado boqortooyada kale dee awood lahayd xilligaa subxana allah waxay ahayd boqortooyadii xabashida marka quraysh waxaa galay cadho badan iyo de xusnul jawaarka uu sameeyey iyo sida fiicane uu usoo dhaweeyey najaashi dadka muslimiinta cadho badan baa ka gashay arrinta kadibna nebigu wuxuu amray dadkii muslimiinta ah inay mar kale hijroodaan waa hijrat athaniya ama hijrada labaad inay uhijroodaan dhulka xabashida markan quraysh dhaqdhaqaaqa way fahantay ama way dareensanayd in ay dad kale oo muslimiin ah ay baxayaan wayna ka tiro badnaayeen intii markii hore tagto markan waxay ahayn saddexi sideetan nin iyo sagaal iyo toban gabdhood ayay ahaayeen waxaana shaki ka jira inuu camaar ibnu yaasir saxaabiga weyne inuu ka mid ahaa dadkii markaa hijrooday ee tegay dhulka xabashida arrintan markay ogaatay quraysh in qoomkan saddexi sideetan nin oo kale ay tageen iyo dhowr iyo tobankan dee dumarka ay meesha ka tageen oo ay tageen dhulka xabashida u hijroodeen ay yimaadeen magangelyo u yimaadeen waxay ka daba direen laba nin oo aad iyo aada u caqli badnaa oo uu ka mid yahay camr bn caas iyo cabdillahi bn rabiic labada nin bay kala ahaayeen oo camr bn caas wuxuu ahaa dee duhaat lcarab dadka carabba dadkii ugu ugu maskaxda badnaa labada nin bay dareen intaana islaamin weeye labada nin saxaabe bay markii dambe noqdeen marka hadiyada loosii dhiibay waxaa la yidhi najaashi u tag boqorkaa u tag bataariqadiisa iyo dadka askartiisa u tag hadiyadan sii waxaa ku tidhahdaa dhalinyarada noo soo celi waa u tageen hadiyadii waxay siiyeen askartii bay u dhiibeen oo waa u qaybiyeen waxayna weyna la showreen oo waxay dhaheen dhalinyaro naga soo baxsatay ayaanu doonaynaa inaan dib usoo celine marka aan boqorka u tagno idinkuna waxaa tidhahdaan boqorow u celi dhalinyarada tan wayna ka yeeleen markay qaateen hadiyadii boqorkii baa loo geeyey labadii nin camr ibni caas iyo cabdillahi bni rabiica ayaa meesha istaagay waxay dhaheen boqorow waddankaaga waxaa soo galay dhalinyaro sufaha ah oo diintaydii kasoo baxay diintii qoomkoodii kasoo baxay diintaadana aan soo gelin ee noo soo celi waxaad soo dalbaday qoomkooda ashraaftii qoomkooda ayaa soo dalbaday dadkii madaxda ahaa ee qoomkooda aabayaashood adeeradood ilmaadeeradood cashiiradii iyo qabaailadiioo dhanba doonaya markaa waynaad noo soo celisaa hadiyadana aadan kuu sidnaa bay ku dhaheen boqorow boqorkii waxaa la ahaan weyday markaa najaashi nin caqli badan buu ahaa waxaa la ahaan weyday in uu dhalinyaradan uu celiyo isagoo aan waraysanin markaa wuxuu go-aansaday inuu yadho dadkii muslimiinta ahay uu magangeliyey markaa wuxuu weydiiyey waxaa hogaaminaya markaa dhalinyarada tan ama dadka muslimiinta meesha usoo hijrooday jacfar ibna abi aalib waa nebiga in adeerkii oo aba aalib oo nebiga adeerkii ah baa dhalay saxaabiga weyn ayaa hogaaminaya marka najaashi baa wuxuu weydiiyey waa maxay diintan aad kasoo baxdeen diinteydana aada usoo geli jacfar ibn abi aalib waxa uu yihi radia allahu canhu runtii su-aalo badan baa jiray laakiin waan soo koobi doonaa wuxuu yihi boqorow annagu waxaan ahayn qoom juhalo ah yacni dad wax magarata ah oo jaahiliina baan ahayn waxaan caabudi jirnay asnaam iyo sanamyo meydka ayaan cuni jirnay fawaaxishtiiyo sinaduna xalaal bay noo ahayd waan iskala iman jirnay dadka raximka ahaynu qaraabadaydana waan goyn jirnay dadka dumarkana waan yasi jirnay oo waan xumayn jirnay ka xooga weyni ee annaga naga midka ahina kuwa yaryar ayuu ku ayuu dulmiyi jiro dulmi buu la iman jiray markaasaa ilaahay wuxuu noo soo saaray rasuul annaga naga mida oo aan garanayno nasabkiisa oo aan garanayno makaanada iyo bosishanka uu naga joogo aan garanayno ammaanadiisa aan garanayno runtiisa aan garanayno dhowrsanidiisa aan garanayno ayuu ilaahay naga soo doortay oo uu noo soo diray wuxuuna noogu yeedhay inaan ilaahay rumayno kelinimo u rumayno oonan isagana caabudno kana tagno waxaan annaga iyo aabbayaashaya ay caabudi jireen sanamyo iyo shirkiyaad aha wuxuuna faray oo kale inaanu markaan hadlayno runta sheegno iyo inaan ammaanada oofino inaan dadka raximka ah aan aan xidhiidhino inaan dadka jiiraanka iyo jaarka iyagana aan wanaag u samayno waxa maxaarimta aheena laga reebayna inaan ka fogaano dhiigga iyagana inaan ka fogaano wuxuu kaloo noo diiday inaan xumaan samayno iyo sino hadalka xun ee qowli zuurka ahna waa noo diiday inaan xoola yatiim cunona waa noo diiday yacni xoola agoomeed inaan cunno inaan dumarka muxsinaadka ah inaan xamanno oo waxaan ku habboonayn inaan ku tilmaamnona waa nooga diiday wuxuuna na faray inaan ilaahay keligii caabudno oo aanan isaga cidna la shariig kelin wuxuu kaloo na amray inaan salaada oogno saka lanima sakada iska bixinno soomka aan soomno bisha ramadaan subxaan allah wuxuu u tiriyay markaa wanaagiida diinta islaamka iyo arkaantii islaamka ayuu u tiriyey jacfar ibn abi aalib radia allahu canh marka wuxuu yihi waan rumaynay oo waan aaminay rasuulkaas oo waan raacnay kadibna waxaa nala coleytamay qoomkayagii oo waana cadibeen oo waana cadibeen oo dhib badan ayay noo keensadeen oo diintaydii bay nagu fitneeyeen ilaa markii dambe markayna dulmiyeen ee ay naga awood sarreeyeen ee ayna cidhiidhiyeen ayaan kasoo baxnay oo kasoo firdhannay dadkiina adan kaa dooranay boqorow saasaanan kugu nimi buu yihi jacfar ibn abi aalib radia allahu canh najaashi wuxuu weydiiyey marka kan wixii rasuulkaas cusub idinku soo dejiyay wax ma ka haysaan waa wuxuu yihi ha waxbaan ka haynaayo wuxuu ku akhriyay suuratu maryam ayuu ku akhriyay kaafhayaansoad suurataasuu ku akhriyay kadibna markuu qur-aankii macaankiisii uu dhadhamiyey ayuu najaashi ooyey oo ilaa oohintiisii gadhka buuxisay oo asaaqifadii iyo dadkii kale diinta u hayay xilliga iyagu waxay ahaayeen dad nasaaro ah oo diinta masiixiyadda haysta oo diintii nebi ciise calayhi salaam uga tegay ah markii ay arkeen suuratu maryam ay ooyeen markaasu wuxuu yihi wallaahi arrintii uu ciise la yimi calayhi salaam iyo arrintan aa wadaan hal mishkaad bay kasoo wada bahaysaa hal daaqad hal god bay ka wadati hal meel bay ka wada timi buu yihi ninkaas najaashi radia allahu canhu isaguna wuu islaamay markii dambe kadibna wuxuu yihi baxa oo taga oo wadankayga taga oo nabadgelyo ku noolaada ayuu ku yidhi dadkii muslimiinta ahaa ee usoo hijrooday cabdillaahi ibnu rabiica oo ka mid ahaa labadii nin ee qurayshi ay soo dirtay baa wuxuu ku yidhi camar ibnu caas beritoole ayaan wallaahi arrin la yaab leh aan ka sheegi doonaa si uu u dhibo si uu najaashi u dhibo dadka kan muslimiinta ah cumar wuxuu ku yihi war arrinkaa ha samaynin nimanku haddii ay aynu la coloyn si kastaynu colula nahay nimanka aqaarib baan nahayoo dad dee xidhiidh ayna xidhiidh qaraabo aynaga dhexeeye arrintaa ha samaynin wuxuu yihi waan samaynay subaxii buu soo istaagay wuxuu yihi boqorow nimankan ciise bna maryan hadal weyn ayay ka leeyihiin arrin la yaab leh ayay ka leeyihiin najaashi waa u yeedhay muslimiintii jacfar buu weydiiyey maxaad ka aaminsantihiin nebi ciise calayhi salaam wuxuu ku yidhi jacfar wixii uu nebiga iyaguna faray baanu ka aaminsanay inuu ahaa addoonkii ilaahay inuu ahaa rasuulkiisii inuu ahaa ruuxdiisii inuu ahaa kelmadiisii uu ku tuuray maryam alcadraa aldaahira gabadhaas daahirka ah kelmadii uu ilaahay ku tuuray in uu yahay ayuu nebigaygu noo sheegay oo saasaanan rumaysanay najaashi intuu cuud qaatay cuudku waa ulyar intuu qaatay ay wuxuu yidhi wallaahi inaanad dhaafin wuxuu ciise la yimi wuxuu yidhi inaanad cuudkaa wax la eg aanad dhaafin taga wadankayga taga dhulka xabashida taga waxaad ku tihiideen shuyuum shuyuum macnaheedu waa kelmad luqadda markaa lagu hadlayay oo u dhigmaysa aaminuun aamin baad ku tihidoonoo nabadgelyo ayaad ku noolaanaysaan dhulkayga cid idiinsoo dhowaanaysana ma jirto intuu hadiyadiiyo wixii ay wadeen cumar ibnu caas iyo cabdillahi ibnu rabiicana intuu ku celiyey ayuu noqda idinma dhiibayo dhallinyaradan idinkumana idimana celinayo umu salama oo ka mid ahayd dadkii saxaabadii markaa usoo hijrooday dhulka xabashida waxay tidhi waxay noqdeen labadoodii nin iyagoo maqbuuxina oo la celiyey ayay noqdeen bay tidhi radia allahu canh arrintii markii ay gaadhay quraysh in boqorka najaashi uu marti sooray uu marti geliyay dadkii muslimiinta ah iyo xabashi dhulka xabashida ayaa waxay cadho badan baa ayaa gaadhay oo way cadhoodeen oo waxay isku dayeen fikradda ah inay icdaam ku sameeyeen shirqool inay shirqoolaan rasuulka ilaahi sala allahu alay slam oo ay dilaan oo khaarijiyaan ayay ku fakereen laakiin maysan garanaynin qaab ilaaliyo qaab ay u dilaan ama qaab ay iyo waddo ay u maraan waxay u tageen abutaalib oo nebiga adeerkii ahaa oo nin de sharaf ku lahaa quraysheed ayay u tageen oo waxay ku dhaheen abutaalibow nin da-abaad oo sharaf nagu leh oo makaani iyo ciise nagu leh annaga agtayada wiilkan aad adeerka u tahay waa nebi maxamed bay ka hadlayaan sala allahu caleyh wasalam wuxuu caayabo leeyihiin ilaahyadeeda waa sanamyadoodii dee laatiyo cusiyo wixii la midka ahaa ayuu caayabay idhahdeen wuxuu yidhi jamaacadayadii iyo ishaysiga iyagii aan diinta haysanay buuna kala kaxeeyey aabbayaashii hore u dhintayna wuxuu ku tilmaamay inay ahaayeen gaalo waaweyn marka ninkan kan ee annaga ayaa iska qabanayna ee nagu sii daabay dhaheen deetana arrintiibaa ku weynaatay abutaalib abutaalib wuxuu tegay rasuulka ilaahi wuu u yeedhay wuxuu ku yihi yaa muxam ya bna akhi wiilkii adeerkay wiilkii walaalkay uu dhalayow qoomkaagiiba maanta i yimi oo arrin aan aanan la dul qaadan karin bay ii sheegeen ee arrinta ha igu cuslaynayna ee jooji dacwata ayuu ku yidhi adigu hadal sidaas u badan oo gunaanadkiisa uu yahay ayuu ku yidhi dacwadda aada wadid iyo intishaarka iyo diinta islaamka fidideeda jooji ayuu ku yidhi rasuulka ilahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulka ilahina wuxuu yihi adeer wallaahi haddii ay gacantayda midig ay saaraan qoraxda ta bidixna dayaxa ay saaraan kama tegayo diintan ilaa inta aan uu ilaahay kasoo muujinayo diinta tan ama aan anigu ka dhimanayo diintan mid aan ka tegaya maaha waana ka tegay isagoo ooyaya rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam abaa taalib oo nebiga adeerkii ahaabaa ka daba yeedhay rasuulka ilaahay wuxuu ku yidhi wiilkii walaalkay uu dhalayow tag oo faafi diintaada oo samee waxaad rabtid allan ku dhaarte kuma dhiibayo gacantana kuma gelinayo cadow inta aan noolahay ayuu yihi abu aalib nebi maxamed adeerkii arrintii markii ay saa u dhacday uu abu aalib taageero cusub uu siiyey rasuulka ilahi sala allahu aleyh wasalam quraysh arrintii way ku adkaatay way fakereen si kale u fakereen waxay wadwadeen bay waxay go-aansadeen inay mar kale ku noqdaan abu aalib oo ninka la dhaho walid ibnu makiira oo gaal weyn ahaa ayaa wuxuu doonayay inuu wiil uu dhalay oo la dhahda camaar ibnu walid bal u fiirso gaalkaasi suu doonaya inuu caruurtiisa ayuu doonayaa in uu u horo in diinta islaamka la hor istaago subxaana wiil uu dhalay camaar oo la odhan jiray oo la dhaho camaar ibnu walid ibnu makiira ayuu wuxuu yihi halae ha loo geeyo abu aalib waxaad ku tidhahdeen wiilkan waa ninka ugu maskaxda badan leh quraysh uguna quruxda badan leh makaano fiicanna wuu ka jooga wiilkan qaado ka yeelo wiil ka yeelo sida maxamedba wiilka kugu yahay isba wiil ka yeelo annagana wiilkaagan diintaadii ka baxay diintii aabbaha cabdulmutalib ka baxay aabbayaashaana caaye diinteennina kala kaxeeyey ee ninkan annaga noo dhiib wiilkaagan noo dhiib aan dilno haddaad kanna korso oo wiil ha ku noqdo subxaan allah abutaalib arrintii wuu yaabay wuxuu ihi wax xun baa la timaadeen wallaahi arrin xun ayaa la timaadeen waxa magacawdeen waa wax lala yaabo ma wiilkiina ayaad ii dhiibaysaan oo aan idiin quudinaya oo aan idiin korinaya anna wiilkayga ayaan idiin dhiibaya si ay u dishaan bal caqligaa la timaadeen u fiirsada subxaana wallaahi arrinkaasi mid soconaya maaha buu yidhi abutaalib arrintaasi u istaagay mucim ibnu cadiy ibnu nofal ibnu cabdimanaaf oo taagnaa meesha wuxuu leeyahy abu aalib oo qoomkaagii insaaf bay kuu sameyen yani cadaalad bay kuu sameeyeen wiil iyo wiil baa lagu siiy annaga wiilkaaga waan dilayna adiguna kan dil haddaad doonaysid subxaan allah wuxuu yihi wallaahi arrintan wax insaaf ah oo aada samayseen ma jirtee arrinta meesha waxaa kusoo heshiiseen in aada idullaysaan oo aad sharaftaydii iyo makaanadeydii aada hoos u dhigtaan baa kusoo heshiiseen arrintaasna mid soconaysa oo ahaanaysa ma aha ayuu yihi abu aalib insha allahu tacaala intan ayaan kusoo gabagabayn doonaa marka kan intayn mar kale ku kulmi doono insha allahu tacaala waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wallahu aclam wabilahi towfiiq